maanta soomaaliya waxay maraysaa marxalad ixsaasi ah waxaa isugu darmaday colaad abaar xasilooni siyaasad la-aan iyo xama doorasho oo shacnigeeda wadata caalamka meelay jirtaba teenuna aysan ahayn sidaa la adligeed waxaan ugu baaqahayaa ummadda soomaaliyeed dhammaanteed inay marxaladaas adag oo keeni karta inaan wax weyn oo dalkeenna ah oo aynu leenahay aynu ku dhaawici karno ama ku waayi karno inay isu fahmaan isla fahmaan isu dulqaataan ayna ku badbaadiyaan dalkooda wada jir waxaan wada jir ahayn marxaladahan loogama bixi karo waxaan si gaara uga hadlahayaa abaarta dhammaan soomaaliya oo dhan saamaysay ilaahay waxaan ka baryahayaa inuu naga saaro gaar ahaan ilaahay gacantiisa ummadda wada gaarta gaar ahaan ummadda soomaalida waxaan ugu baaqayaa inay isku tashato